warsan radiocom wadani news 24com
tali ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed ishaaq arcashe ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska ku sugan magaalooyinka qaar ee ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya in loo qaadi doono furmooyinka ay ka joogaan magaalooyinka si ay u sugaan ammaanka degmooyinka oo mararka qaar fadhiismooyinka ciidamada booliska koonfur galbeed iyo ciidamada militariga soomaaliya oo ay weerar ku soo qaadaan ururka al-shabaab taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sugitaanka ammaanka degmooyinka koonfur galbeed ayna la dagaalamaan ururka al-shabaab si degmooyinka goodoomiyey ururka al-shabaab wax ay u gaarsiiyaan shacabka halkaasi ku goodoonsan dhanka kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay qof kasta oo ka tirsan ciidanka booliska koonfur galbeed inay waajib ay ku tahay ka qayb qaadashada dagaalka ay kula jiraan ururka al-shabaab waxaana uu sheegay in tallaabo sharciya laga qaadi doono qofkii lagu arko isagoo ku dhex dhuumalaysanayo magaalooyinka dhexdeeda weli ee dhawaansad u wadnay sidii ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee xaruntan gobolka guuri fudee furmo dagaalka min diji fadisi ee maalinta in la dagaalamaan nimankaas cadowga insha allahu waana geedka bilawnay barti oo ku deganaayeen gobolka degmada baydhawona geedka kuguuran bartaasoo ka wareejiya ciidamada booliska koonfur galbeed weli aan ka baaqanay dhammaan ciidamada booliska gaarka ah askariga ku tirsan oo ka dhuumaaleysa ee magaalada baydhabo ku tirsan booliska gaarka wali ka tirigalay in furmo dagaalka la dagaalama alqaacida ee nimanta nabadjiidka iyo dalka nabadlangaal weli jeeyaha aagaas furmo dagaalka ciidamada madi la tababaraayo dawladda wali tababarta in la dagaalamaa nimantii diilaawayaalka ahay saasa khasabti gobolka iyo degmada baydhawona ammaansha qiibweynaha ku qaadan maadaama haddee dawladdii ciidamadii boolistii caadigahay dhowr dufcadood hambati ayuuna lawareeg la wareegahayaan degmada baydhabo ammaanshe marka weli shantay saacaduna ka eedilay ciidankaas muddo horeba weli la tababaray inuu la dagaalamaa cadowga yoo kaalmaysaan ciidamada xooga dalka soomaaliya ciidamada amisom waana agta weli iska jeeyi doona insha allahu aadka guud shabeelow hadalkani ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan uu amar ku bixiyey in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada midooda africa ee amison inay qaadaan howlgallo ka dhanaa ururka al-shabaab shiidaali muuse maxamed magaalada baydhabo